الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نعتذر للإخوة الذين يصلون في المسجد فعندنا درس خاص بلغة محلية فنعتذر لهم بارك الله فيهم ها؟
هذا مجلس ذكر آه.
كل ذكر الله لنا اجر ان شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم. آه، غدا يوم الثامن من ذي الحجة آه، بريو هويان اليوم الثامن من ذي الحجة ومالنتا وكبلابنا أيو حج سأقتي المركة اليوم الثامن مالنتا سديدان ويوم التروية اليوم التاسع ويوم عرفة مالنتا سقالات اليوم العاشر ويوم الحج الأكبر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نوحة ليرهدا أيام التشريق maalmaha xajku intaas weeyaan marka intaasoo maalmood baa lagu dhammeeyaa Ee, mujtamacaadka meelaha uu isugu yimaado sida badan waxaa isugu yimaada dadyow kala duduwan kala dareen duwan kala akhlaaq duwan kala mucaamalaad duwan marka waxaa loo baahan yahay dadku inay ku dadaalaan akhlaaqda wanaagsan si aynan wax isugu gudbinin oo aynan dhibaato u kala gaarinin waxaa loo baahan yahay dadaal badan in la bixiyo oo ku saabsan akhlaaqda wanaagsan saasaa loo baahan yahay nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhaahday fi lxadiidi saxiix aladii rawaahu muslim man axabba an yuzaxzaxa cani innaar wayudkhala aljannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir qofkii doonahaya in ilaahay uu u dembi dhaafo oo uu naarta ka horeeyo ama uu ka wareejiyo waa inay u imaataa geeridiisu isagoo oo rumaysan allah iyo yowmul aakhir walya'ti ila annaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh dadkana waa inuu ula yimaadaa oo uu kula dhaqmaa waxa uu doonahayo iyagu inay ula yimaadiin oo ay kula dhaqmaan xadiidkaas qidcadaas dambe marka waxay tilmaamaysaa macaani weyn oo haddii dadka muslimiintaahu ay ku dhaqmaan oo ay dhaqan geliyaan ay ka deeqtoonaa lahayeen isku dhac badan iyo khaladaad badan iyo dhibaatooyin badan marka dadka waxaa kula dhaqantaa wixii aad jeceshahay adigu inay kugula dhaqmaan marka mushkilo ma dhacayso insha allahu qof walba ee dhinaciisa ayuu ka dadaalahayaa waxaa dhici karta axyaanan adigu inaad dadaasho oo xaggaada ayna wax ka imaan laakiin keyrkaa ay axyaanan wax kaaga yimaadiin markaasna waxaa loo baahan yahay wixii keyrkaa kaaga yimaada inaad u dulqaadato marka akhlaaqda wanaagsan ama dhaqanka wanaagsan waa laba dhinac wax ka imaan haya ama adiga ama keyrkaa wax ka imaan haya waxaa loo baahan yahay adiga inaa mar kasta dadaal badan muujiso oo mubaadarada adigu aa yeelato oo adiga xaggaada ayna dhibaato ka imaan bal adiga wax wanaagsan ina kaa yimaado dhibaato yayna kaa imaan adiga qofna dhibaato ha gaarsiini ha u geysanin ama ha noqoto gacan ama af ha noqoto qofna wax ha u geysanin wakti kastana waa arrin matluuba xajkuna kuma sii jiro ayib haddii aadan qofna wax u geysanin ee lagaa badbaado oo gacantaada iyo afkaada laga badbaado intaas may ku dhan tahay akhlaaqda wanaagsan maya waxbaa sii dhiman waxaa sii dhiman inaad khayr gudbiso marka gacantaada inaad khayr ka gudbiso khayr inaad gacantaada ka gudbiso baa dhiman ayib haddii aad adiga shartaada laga nabad galo khayrna aada gudbiso laakiin qofkii kugu soo xadgudba aad u dhaafiso intii uu kugu xadgudbay taas akhlaaqda wanaagsan miyay ka mid tahay maya waa inaad taxamushaa marka saddex kelimadood oo qofku uu xifdi karo ay culammadu ku soo aruuriyeen marka kafu ladaa wa badlu nnadaa wa ixtimaalu ladaa kafu nada kafu ladaa waxa weeyaan adiga inaan xaggaada qofka walaalkaa wax uga imaan dhib ah dhinac kasta dhibkaasu ha ka yimaado ama gacan ha ka yimaado ama hadal ha ka yimaado kafu ladaa xaggaada in wax ka imaado ayib maxaa ku xiga wa badlu nnadaa gacantaadana waa inay wax ka baxaan aa wax siidaa dad hadday dhibaato jirto dhaqaalo xuma ay jirto gacantu ha furaato xajka waxaa la rabaa yani qofka maadaama uu waqti wanaagsan iyo makaan wanaagsan uu joogo gacantaada ha furaato badlu nnadaa labadaas xaggaada markay ka imaadaan ixtimaalu ladaa baa la rabaa kayrka hadduu kugu xadgudbo gacan ama af ixtimaal qaad dulqaad yeelo dhibkaas taxamul iska sabr bini aadamka hadduu bini aadam kale ku xadgudbo saddex martabo unbaa ka imaan karta ama ka dhala karta khaladkii khalad la mida inuu u gudbiyo oo uu khaladkii khalad ku gudo waxaa dhici karta khaladkii uu kugu sameeyey inaa u laban laabtana waa dhici karta dadka gabalkood haddii hal cay uu ku caayo labaad dadka gabal ama saddexaa dhici karta inuu u dhaafiyo hal dharbaaha kugu dhifto shan inaa u qaadaa dhici karta waxaa kaloo dhici kara inuu cafiyo qofka oo uu taxamulo waxaas loo geystay kaas weeyaan marka midka qiimaha badan oo ilaahayna dadka uu ugu yeeray ilaahay wuxuu yidhaahda wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha haddii adiga hadda aad doonayso cadaalad cadaalad waa tahay haddii hal khalad lagu sameeyey khaladkii oo kale inaad adigana geysato waa cadaalad wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha ayib marka maxaa la rabaa laakiin oo ilaahay uu dadka ugu yeeray ixtimaalu ladaa oo ah faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qofkii marka iska saamaxa iska cafiya qofkaas khaladka u geystay ilaahay wuxuu u ballan qaaday abaalmarin wanaagsan faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qaybta la doonahay weeyaan oo ah ixtimaalu ladaa qaybta saddexaad maxay tahay waa xadgudub weeyaan hal khalad laba khalad ku sax ama ka badi waa dulmi taas laa caqlan walaa sharcan wax la aqbali karo maa dadkana fudud ama sharciga aan u aaba yeelinin waxay mar kasta isku dayaan khaladkii loo geystay inay labanlaabaan naadir weeyaan qofka khaladkii loo geystay intii oo kale inuu geysto aad bay u yartay waxaa badan xadgudubka badan xadgudubka marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka sidaas yeela inay daalimiin yihiin oo wuxuu yidhi innahu laa yuxibu aalimiin isagu ma jecla dadka daalimiinta marka maqaamaadka saddex weeyaan marka jazaau sayi'ati bisayi'a walcafwu walislaax waldulmu wamujaawasat alxaddi saddexdaas maqaam weeyaan marka maqaamka mukhtaarka ah waxa weeyaan faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah marka waxaa qofku uu ku dadaalaa marka wakhtiga wanaagsan iyo meesha wanaagsan inuu aad iyo aad akhlaaqda wanaagsan ugu dadaalo wakhti kastana uu isku dayo maxaa yeele dadka muslimiinta maanta waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha ay aada uga baaba-een waxaa ka mid a akhlaaqda gaajo akhlaaq bay haysa muslimka sida badan ilaa maa raxima rabbi gaajo akhlaaq aad bay u hortaa dadka inay ku taqayudaan tacaaliimta sharciga wixii ku saabsan akhlaaqiyaadka waxaa dhici karta qofku inuu iska daysan yahay waxbuuna u abayeelinaya siduu doono uu u aarsado haddii khalad lagu sameeyo intaas kadib ee berri baa la bilaabahayaa camalkii marka si kooban baan berri camalka la bilaabahayo qeybaha ugu horeeya aan hoogaa soo koobi doonaa maalmaha xagga la joogana acmaasha marka soo socota maalin walba maalinteeda laga hadli doonaa berri marka meeshaana laga xarmanhaya makaa laga xarmadaa sunnaduna saas weeyaan qofka mutamatica ah waa la isu diyaarinhayaa qofku intuu qubaysto oo isnadiifiyo barafuun ismariyo barafuunka aan ahayn midka la buufiyo ee ah midka cadarka ah midka la buufiyo khalad badan baa laga sheegay khalad badan bay culammadii ka sheegay waxay leeyihiin khamra maaddo ah ku jirta maaddo khamre ah yaa ku jirta ilaahayna wuxuuna amray fajtanibuuh buuna yidhi ka fogaad marka shaygiina la amray inaan ka fogaanno inaan ismarmarinno ka fogaashadii ma aha marka bahalkan la buufiyo barafuunka ah xooga in la yska daayo yaa wanaagsan barafuunnada kale oo catarka la yidhaahdo oo aan maaddadaas marka aalkoolada ama khamriga uuna ku jirinin la isticmaalo isbarafuuninta marka jirkan waa la marinhayaa laakiin dharka aad ku xarmanayso maya dharka lama marinayo dharka ha dhowto waxa weeyaan waa baaqiyu noqon haya barafuunkaas ama catarkaasu jirka marka waa la barafuunin hayaa ama waxaa la marsan hayaa catarkii isnadiifin hayaa oo qubaysan hayaa laba go u qaadan hayaa laba ragcood duxa ah salaatu duxa ama wax kale haddii salaad waqtigeed la joogo uu dukan hayaa salaadda markuu ka baxo yuu niyeysan hayaa inuu bilaabay camalkii xajka waana ku dhawaaqahaya wuxuu leeyahay labayka xajan labayka xajan kadib marka wuxuu dhex galay camalkii xajka waxaa suuragal u ah qofka marka markii uu leeyahay labayka xajan inuu ku daro hadal kale oo macnihiisu uu yahay haddii dhibaato ay isoo wajahdo aanan la guda karaynin xajkii waxaan shardistay in aan xalaal noqdo wuxuu leeyahay markaas fa in xabasanii xaabisun famaxillii xaysu xabastanii shardigaasna waa samay karaa waa dhici kartaa qofku inuu xanuunsado shaqadii uu geli waayo markuu xarmado kadib qofkaas marka markii uu ogaado inuusan shaqadii wadi karin xajkii wadi karin dharka uu iska dhigahaya dharkiisii ku noqonaya xalaaluuna yahay waxna ma qalahayo hadduu shardigaas leeyahay laakiin qofkaan shardigaas lahayn hadduu wadi waayo xajkii waa inuu neef qalo markaas kadib uu xalaal noqon kara neef qalo tintana iska xiiro shaqadiina waa ka fadhiistay xalaalna waahay markaas laakiin hadduu shardigaas samaysto marka hore bimujarad markay musiibadu ku dhacdo walciyaadu bilaahi yani nasal allah salaama waa xalaal noqon karaa markaas waxna ma qalahayo ayib haweenka waxaa loo baahan yahay dhar wanaagsan oo adadag oo xijaab sharci ah inay qaataan laasim ma ah dhar cadcad inay qaataan ayagu soomaalida meelaha ay joogaan qamiis yar oo aada u qaab daran oo cad oo jirkiiba suurayn hayay bay xirtaan waxay isdhaheen midhaa nimankii maday dhar cadcad xirteen adinkuna dhar cadcad xirta qamiis marka aad u qaab daranoo haddii hal maalin la wato kulligiis si kale noqon haya bay xirtaan marka ma habboona xijaabka madmadow oo xoogga leh waa in ay ku xarmadaan weliba waxaa marka sunno ah xoogaa meeshan inay u dheereeyaanoo markii ay niman la joogaanna ay soo raariciyaan markii ay caadi yihiinna ay niman la jooginna wejigu u bannaanaado sunnadu saas weeyaan sida caaisho ay tiri radia allahu canha markay rukbaantuna soo maraan kunnaa nusdilu hiyaabana markii ayna dhaafaanna waan iska qaadi jirnan bay leedahay laakiin waxaan la ogolayn bahalka niqaabka la yidhaho marka wejiga lagu xiro ama burqaca dad gabal ay dhahaan kuwaas lama ogola markii marka ninku uu xarmado ama haweentu ay xarmato waxyaala raaxaysi ah baa laga tegahaya marka oo la yidhaahdo muxaramaatu lixraam ee bini aadamka weligiis inuu cumrigiisa raaxo ku dhex jiro oo raaxo uu dabaasho maya wakhtiyaal raaxada laga istaago waa inay jirto oo qofku uu dareemo yacnii adduunyadu kulligeed inaysan raaxo ahayn raaxana looguma talagelin muxaramaat lixraam wax la yidhaah jira marka waa inuusan tin iska goynin ama madax ha noqoto ama meel kale ha noqoto lama ogolo waa inuusan ciddi iska goynin lama ogolo waa inuusan barafuun isticmaalin ama wax aada u karahaya uunan isticmaalin lama ogola dharka midka tolan oo ah qamiis funaanad surweel nigis sigisyo wixii la mida waa inuusan xiran laba go' oo furan buu isticmaalahay ugaar waa inuusan dilinin khaasatan maka hadduu joogo inuu dilo maaha hataa meesha ay joogto inuu ka cayriyo ma aha shimbirahan ama qoolleyda meesha ay joogto in laga cayriyo ma aha lama ogola geed xaramka ku yaalna waa inuusan goyn macnaheeduna waxa weye waxaa loogu talagalaa maka inay noqoto ramsi amni yacni meel ka tarjumaysa amni amnigaasuna uuna ahayn amni bashari ah kaliya ee amni alxayawaanaat wa amni aljamaadaat xayawaanaadkan waa inay ku badbaadaan xataa geeduhuna waa inay badbaadaan bini aadankayna saaran tahay inay fuliyaan tacliimaadkaas rabbaaniga ah oo la nabadgeliyo bani aadamka xayawaanaadka jamaadaadka ramsi amni ah waa inay maka noqoto saasaa ilaahay ugu talagalay bini aadamku haddii ku xadgudbo isagay u taalla haweenka wixii ku saabsan haween ma guursan karo qofku mana dooni karo oo khidba ma samayn karo waa mamnuuc haweentiisii isaga isma arki karaan waa mamnuuc isma taataabsan karaan maya intaasoo dhan muxaramaat alixraam baa la yidhaahdaa intuu wakhtiga uu ku jiro ixraamka waa inuu ka fogaadaa عندي درس ها؟ قالوا سنة الله عندي درس لا في الرياض داخل بس عندي درس بعد نص ساعة أنا أفرغ ها؟ أو تعال لي عند مدخل خان... مدخل ريع داخل طيب أنت أصلا محرمات الإحرام وإما أدسك إلى اليوم waxaa kaloo laga maarmaan ah inuu aada isaga ilaaliyo wax kastoo dembi ah kuwan aan ahayn ee kuwo kale ah ilaahay wuxuu yidhaahday alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj saddexdaas arrimood buu ilaahay joojiyey rafath waa wax kastoo haweenka ku taabs ku saabsan ama is-arag ama istataabasho iyo wax lamid hadallada xunna waa ka mid rafadka ilaahay uu joojiyey ama uu nafiyey walaa fusuuq fiskana waa inuusan jirin fiskana waxaa loola jeedaa dembi isagoo muxrim ah oo labayka allaahuma labayka maantoo dhan la qaylinhaya ama la dhawaaqahaya hadduu dembi ku dhex jiro markaas ama dembi uu galo waa istanaaquda qofkaas wuxuu ku hadlahayay iyo dhaqankiisiiba iska horiyey oo isburburiyey ma la ogola wax dembiya waana iska ilaaliya walaa fusuuqa ad waan in la isaga ilaaliya si uuna qofku tanaaqud ugu dhicin bini aadamkana waa wax la ysku caabeeyo qofka ficilkiisa iyo qowlkiisa inay iskhilaafaan iska soo horjeestaan kala duwanaadaan waa calaamaadka nifaaqa nas'al llah salaam walaa jidaala fi lxaj doodana lama ogola dood baatil ku salaysan lama ogola mid aan qiimo ku fadhin oo wax maalaa yacniya lagu doodana lama ogola labadaas doodoodba waa mamnuuc mid baatil ah oo baatil qofku uu ku doodo amase mid aan qiimo lahayne un hadalbadi iyo jaqjaq ah taasna waa in la joojiya waxyaalahaas oo dhan marka waa in aada iyo aada looga digtoonaadaa maxaa yeele qofka wuxuu doonahayaa xaj qiimo leh xaj mabruura qof kastaas kaasuu doonahaya qofaan doonayn ma la arka xaj jacbur ah ama aan qiimo lahayn yaa doonahaya qof raba lama arko xajka mabruurka ah baa abaalmar wanaagsan laga helaaho sida xadiidka abi hureyra wuxuu ahaa xaju lmabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna laakiin suu mabruur ku noqonhaya waa inuusan dembi samayn hal dembi hadduu kaa dhaco mabruurnimadii waa weyse hal dembi hadduu kaa dhaco waa ku weysay mabruurnimada ayib waxaa kaloo loo baahan yahay mabruurnimada saad u hesho inaad ku dadaasho marka sidii uu ahaa inaad u xajido oo xajka u waafaqsan yahay xajkii sharciga ama xajkii nebiga ayib talbiyada marka markii aad xarmato aada bilowdo waa soconaysaa ilaa dhagaxa ugu dambeeya aad tuurto maalinta tobanka jamratulcaqaba maalinta sideeduu soconhayaa sagaalkuu soconhayaa tobankuu soconhayaa ilaa aad ka tuurto dhagaxa ugu dambeeya oo toddobaad jamratulcaqaba ayib nimanku koray u qaadahayaan haweenku waa inay hoos u qaadaan oo codkooda aan la maqan ha talbiyeysteen laakiin waa inay hoos u qaadaan oo qof walba haweenta uu wado waa inuu u sheegaa tacliimaadka wanaagsan iyo aadaabta xajkii sunnadu waxa weyan halkan in laga xarmado mino la tago mino lagu dukado duhurka laba ragco isago ah waqtigiis casirka laba ragco waqtigiis maqribka saddex ragco fajarka laba ragco cishaha afar ragco waxaan leeyahay laba ragco waqtigiisa fajarkii laba ragco mino intaasna waxaa lagu mashquulsan yahay talbiyo dikri qur-aan akhrintiis tahliil tasbiix takbiir lagu mashquulsan yahay subaxii barqada markii ay qorraxdu soo baxdo yaa laga tegahayaa haddii marka mudawifiinta gobolkood ay dadka waqtiga ka hormariyaan duruuf awgeed mushkila ma laha haddii cawada saq dhex idin qaadaan halkan ka xarmada markaas kadib adinkoo muxrimiina baabuurta raacdiin mushkila ma laha waa un mushkilaad ay keentay zixaamka iyo culayska maalinta sagaal barqadii baa laga tegahayaa waxaan leeyahay qoraxda markay soo baxdo mino carafa la tegahayaa caraf ayaa ugu weyn marka xajka arkaantiisa iyo axwaashiisa maalintaas marka waxaa loogu talagalay aada in loo ducaysto ilaahay aada loo baryo oo toobakeen wanaagsan lala yimaado xajka marka xadiidku wuxuu leeyahy abu hureyra man xaja falam yarfuf walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummu ahlulcilmigu waxay dhaheen si marka uu u noqdo qofkii maalintii hooyadiis ay dhashoo kale qof ah dunuubta kabaa'irta waa inuu ka toobo keenaa si sax ah dunuubta sakaa'irta oo dhan xajkiibaa kaa baabi'inaya kuwa kabaa'irtana toobakeen saadiq oo nasuuxay u baahan yihin markii marka toobakeen saxiixa aad la imaato oo kabaa'irtii aad ka tooba keento ama ilaahay adiga haydinka dhexaydo ama adiga iyo basharka haydinka dhexaydo markaas wuxuu isla helahayaa marka xajkii oo sakaa'irtii oo dhan ka baabi'iyey iyo kabaa'irtii oo toobakeen ilaahi uu ka baabi'iyey markaas buu isla helahayaa marka rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummuhu laakiin ha u qaadanin kabaa'ir intaa gasho inuu xajku kulligood kabaa'irtii oo dhan dhaqahayo maya toobo bay u baahantay shuruudda toobadana waa garanaysay marka si wanaagsan qofku wixii uu sameeyo khaladaada isagaa yaqaana wixii uuna aqoonna ilaahayo wixii aanan aqoono aan ku dhacayna iga saamax waa ka tooba keeno wixii aad taqaanona ka tooba keen waa furso wanaagsan weeyaan markaas haddii aad isla hesho atowba iyo xajkii oo wanaagsan oo si wanaagsan aa uxaajisay maalintaas markii duhurka iyo casirka lagu dukado carafa mid walba laba ragco oo adkaar iyo adciyo iyo tadaruc iyo tahliil badan la galo oo qoraxda ay dhacdo baa laga soo baxaya talbiyaduna waa socotaa intaas habeenka musdalifaa la imaan hayaa maqribka iyo cashaha lagu dukan hayaa saa ogtihiin cashaho laba ragca iyo maqribko saddex ragca waa layska seexan subaxi marka waagu baryo la dukado meesha aad ku dukada iska fariiso iska tasbiixso iska adkaarso sida ilaahay uu yidhaahday fadkuru llaha cinda almashcari alxaraami wadkuruuhu kamaa hadaakum qoraxdu intayna soo bixinin ayaa marka laga soo dhaqaaqahayaa dadka xoogaa tabarta daran oo saxmadu ay dhibayso iyo dadka la socdaa markay bishu dhacdo habeenkaas bay soo bixi karaan markii ay mina soo gaadaanna waa tuuro karaa dadka kaleetona waxay isu wahayaan waqtiga waagu uu baryo oo salaada subax ay dukadaan oo qorax soo bixi uu dhowaado qoraxdana ayna soo bixinin yay sugahayaan markay soo baxaanna waxay imaanahayn jamratu alcaqaba talbiyadiina waa socotaa takbiirta iyo talbiyada la isku darahaya allahu akbar labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika laka talbiyada waxaa la joojinhayaa dhagaxa ugu dambeeya markii aad tuurayso markaas tintoo dhan baa xiiranaysa madaxa laakiin garku kuma jiro dad baan waxaan aragnay raggiina dadka ka yimaad maridaaniyo madaxa iyo garkii oo dhan buu muruq isla siinhaya maya garka keliya garku kuma jiro madaxa keliya yaa la khaldami kara markay madaxa la xiirto tayndhadiga lagu noqon haya markaas qoftii tabaro ay ku hayrto waxaa u dhiman dawaafu rukni dawaafka la yidhaahdo iyo sacyi bayna safa walmarwa haddii tabar uu hayo ha dhaadhaco labadaas ha soo sameeyo hadduuna tabar hayna waa dib dhigi karaa maalinta koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka waa la samayn karaa dawaafu lifaadati iyo sacyi maalmaha marka mino la joogo iyo habeenada waxaa marka camalka la qabanaya uu noqon doonaa ramyiga iyo mabiidka habeenkiina mino lagu hoydo maalintiina lasoo tuurto maalmaha marka meesha la joogona wixii markaas tafsiir ama ziyaadaad oo ku saabsan acmaasha meesha laga shoogi doonaa insha allahu marka waxaan isu rajaynaynaa towbakeen wanaagsan iyo xaj wanaagsan iyo daaca maqbuulahan ilaahay subxaana wa tacala weydiisanaynaa bacdu alas'ila xoogaa su-aala haddii qofkii uu qabo na waa ka jawaabaynaa wabillahi towfiiq haddii aad dhagaxa tuurto oo tinta xiirato xalaal baa tahay taxallulkii koobaad ilaan laba taxallula jire taxallulkaasuna mar kale ma kharib maayo ahar ama xadiis sheegayana culamadu waxay dhahan xadiis shaada weeyaan xadiis shaada weeyaan xadiiska dhahaya haddaan maalintaas la tuuranin oo galabtii uu gaaro qofku isagoo aan soo dawaafin soona sacyinin dharkii axraamku ku laabana xadiiskaas culamadu waxay dhaheen shaad weeye muxaqiqiinta ahu marka taxallulkii koobaad aa haysataa markii aad tuurato tintana aa xiirato dawaafkii iyo sacyigiina waa kuu dhiman yihiin adoo xalaalahana dawaafaysaa ama sacyigii samaynaysa laa basa arrimahaas waa arrimihii rasuulku u dhihi jiray maalintii tobanka ifcal walaa xaraj wixii lakala hormariyo maalinta tobanka waxaa la rabaa sacyiga iyo dawaafka iyo ramyiga iyo naxriga waxqalitaanka midii la hormariyoba laa bas salaamtullah duruufta zaxmada baa keentay ee asalku wuxuu ahaa subaxii in la baxo laakiin haddii ay ayagu arkeen inaan la gaari karin meeshii ama baabuurta aynan helin meelay marto ee saq dhexe meeshaan aa ka baxdiin adinkoo xarman wax mushkila mala ha, goor dambe habeenkaana laga baxo soo ma arka Hmm. haye haye Dee, dhig maan sheegnay hadda anaga dhig maana sheegin intii aan sheegnay oo aan la ogolayn soomaadan maqlin intaas kaliya waa intaan la ogolayn Hmm. Hmm. Hmm. nisfu leyl buu ramyigu ka bilaabanhayaa sida saxiixa nisfu leyl hadday gaaraan waa rami karaa Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. kullu shay oo ah sacyiga iyo dawaafka iyo ramyiga iyo naxriga kulligood nisfulfajr nisfuleyla ka bilowda ma maqlin ma maqlin ninkaas maxaa ti ya waxaa wanaagsan eh, xajka sida ugu habboon oo ugu wanaagsan in loo sameeyo saasaa habboon waa dhici kartaa culamada gobolkooda inay dhahaan xajka yani markaad dhammaysato intaadan dawaafuuda samayn jidda waa aadi kartaa laakiin culamo kale waxay leedahay maya waxaa habboon waxoo dhan markaad dhammaydo kadib inaad aado jiddo dawaafuudaa marka ruqsooyinka waxaa ka fiican sida ugu habboon in loo mariyo waa dhici kartaa dad dhahaya waa la aadi karaa laakiin asalku wanaagsan waxa weeyaan markii la dawaafo kadib dawaaful wadaac in jiddo la aado
dumarka caadiga ah socon kara dumar caadiga wala ma xanuunsan karo dumar si saxda dhexe soo wadi karaa soo musdalifa ama inta la joogo ma xanuunsan karo dee berigii horeeto haweenka eh, way qaybsameen haween xoog le iyo kuwaan xoog lahayn u qaybsameen laakiin hadda dee haweenta dharkaa laga dhigahayaaba meesha cariiriga had markay galaan waad aragteen marka ducafaday ku tirsan yihiin waa iska soo bixi karaan waa soo raaci karaan yarka waa tilmaanay waktigiisu waa furan yahay asaga Ah, waktigiisu waa furan yahay waa dheer yahay waa culammada gobolkooda waa kala duwan yihiin Eh, waxaa la yidhaahdaa khulafaa uraashidiin waa duka jireen sunnooyinka cabdullaahi ibni cumarna wuxuu dhihi jiraa la yidhi maya waxaa la tukanaya witerka iyo labada oo fajarka oo sunnada ah kaliya inta kale waa la iska dayna ku dhihi jiray meeshii kugu sahlana laga aruursan karaa meel gaar ma ya Hmm? Hmm. Hmm. oomo waa lagu dhaqi karaa laakiin wax carfahaya oo laga carabsanaya waa inaan lagu dhaqinin ama aan la marinin dumarka lama arki karo miyaa tiri Ha, macnaha markii ramiga dhagax la tuurahayo dee waxaa dhici kartaa toban kun oo qof inay dhex gasho oo midba uu dhinac u tuuro marka dadka waxay soo raacaysaa maxramadeeda ah wakti munaasib ah oo yacni eh, wakti hore ah way soo raaci kartaa Eh, teendhooyinka waa qaybsan yihiin maxramkuna teendhada waa jooga laakiin haweenku hal teendhay wada joogaan Eh, nin iyo teendha haween iyo teendha iyo nin looma heli karo muxuu dhahay Mm. Ha, waa in laga dhaqaa isagoo barafuun ka carfahay laguma xarmo karo muxuu dhahay Mm. maya sidaada ahlulcilmiga maaragtay ay u badan yihiin maya waa in lala sugaa shay kastaba bacduhu marka waxaa la sameeyaa meeshaa la yimaadaa intaan duhurka la gaarin waa laysu agtaagnaadaa allahu akbar markay dhahaan khalaas khalaas allahu akbar